aad baad umahadsan tahay walaalka alkataa'ib alikhbaariya ayaa goordhow waxay baahisay eh, filim kooban oo lagu soo bandhigayo eh, mid ka mida dagaaladii dhacay lix iyo tobankii bishan muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada kaasoo ka dhacay deegaanka miido ee hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaa la arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya meel bannaan ah oo ku aadan difaacyada ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen ee deegaanka miido muddo kooban gudaheedna ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa cagaha wax ka dayay kana cararay difaacyadooda ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalkan ku dileen tiro askar ah oo qaarkood meydadkooda lagu arkayo filimka ay soo saartay alkataa'ib alikhbaariya waxaa sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalkan kusoo qabteen maxaabiis noolnool oo ka tirsan ciidankii ee goobta ku sugnaa qaarkood ayaana muuqaaladooda iyagoo cataabaya lagu arkayaa ee filimka cusub ee alkataa'ib alikhbaariya ربنا سطعنا في جوانبها ضياء جهاديون مختار Mas está aqui uma querida da Wendaway! Mas está aqui uma querida da Wendaway!
طال الظلام على ربنا marka laga soo tago khasaaraha cuslaa ee isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee gaaray askartii lagu weeraray miido waxay sidoo kale ee dagaalkan ciidanka mujaahidiinta ee kusoo furteen sanado hub ah oo kala duwan ee waxaana ka mid ah gawaarida ee dagaalka iyo kuwo qaali ah gaar ahaan kuwa baldoosarada ay soomaalida u taqaano ee difaacyada lagu qodo ee kuwaasoo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen ee dagaalkii ay ku qaadeen deegaanka miido ee gobolka jubbada hoose ee dagaalkan sidaan la soconno wuxuu ka mid ahaa ee saddex dagaal oo maalinkii ee lix iyo tobanka muxaram isniinta ahayd kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ee deegaano iyo saldhigyo ay ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose waxayna kala ahaayeen ee deegaanka harboole miido iyo buule xaaji wadarta ciidanka lagu dilay dagaaladaas ayaana ahaa toddobaatan iyo kow askari oo ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka